bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabيina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين ama bعd qala الإmam abu cabdالرaحmn النasائي raximh اllه taعalى bab إسlاam أxad الزwجayn وتkhyir الwlad labada isqabtaa midkood islaamidiisa iyo watakyiiri اlwalad iyo ilmaha khiyaargelintooda waalidka kan ay raacayaan la khiyaargeliyo isaga hadda marka ka hadli maayo ninay naag isqaba hadday midkood oo islaamo xukunkiisu waa maxay iyo ee axaadiidta kusoo aroortay halkan uga hadli maayo keliya uun wuxuu uga hadlaa waxay tahay markay ilmo iyo waxaa laysku haysto yaa la siinaa ilmaha iyo waxyaabahaasuu rabaa inuu ka hadlo haddii marka gaalada marka ankixadooda waa muctabar qabla alislaam intayna soo islaamin ankixadii ayagu ay nikaax u yaqaaneen waa la ictibaarina hadhow marka hadday labadooda isla soo islaamaanna waa hal mar koodii horey baaqi ku ahaanayaan haddii mid uu islaamo midka kalena gaalnimada uu baaqi ku noqdo waa lakala waa kale waa kala joogayaan kabacdina ciddada dhexdeeda haddii ay markaa waa kala joogayaan laakiin furqada inay xasishay goormay caddaane waxay caddaaneen markii ciddada ay dhammaato markii naagtu ay ciddada dhammayso haddii labadoodu midna uu muslim yahay midka kalena uu sidiisa gaalnimada baaqi isaga ahaado waa baaba-a marka nikaaxaas naagtaas hadday iyadu naagta ahayd midda soo islaamtayna waa iska guursan kartaa markay ciddadaas dhammaato oo markay ciddada dhammaato ayaa la ogaanaa marka furqada markaas yay kala go-eysaa inta ka horeyso waa tawaqufaa lagu jira waa haddii marka dukhuul iyo wax lamida uu dhaco haddii laakiin ninku uu nanaagta isagoo u galmooninba labadooda mid soo islaamo midna ou gaalnimo baaqi ku ahaado tatanajazu lfurqa xaalanba markaasba furqada waa waa go-day waa bis waay ile haddii uu furi lahaaba wax ciddaama geli lahayn soo maaha ayb isaga hadda marka axkaamtaas iyo waxyaabahaas ma raba hadda ma ka hadlaayo isaga amaa takhyiirulwaladka axaadiist labada xadiidba ilmaha in la door gelinayay tusayan wabihi qaala akbaranaa maxamuud bnu haylaan qaala xadahanaa cabdurazaaq qaala akbaranaa sufyaanu can cuhmaan albatiy ayb cuhmaan albatiy akharu nusaq saasaa ku taal waana sida sawaabkaa saas waa qaara waay waxaa ku taalo cuhmaan allaythi waana khata can cabdilxamiid اlansaariy ayb can abihi abihi marka salamata alansaari an can cabdilxamiid alansaariy can abihi can jaddihi awowgii marka waa saxaabi mizi marka xadiidkan tuxfaha wuxuu kusoo arooriyey fii musnadi raafic ibni sinaan ilaa anahu cazaa xadiida الnasaa-iyi lahu wa qaala siin fi lfaraa'id uu yiri walam yadkur ikhraajahu lahu fi طalaaq tuxfaha marka siin ayuu ramzi ka dhigay siin waa nasaa-i fi lfaraa'id buu yidhi annasaa-iyu fi lfaraa'id uu ku wariyey halkan hadda faraa-id ma ahano waa dalaaq oo fi dalaaq ma uunan dhihin ninkiina jadkanna wuxuu ka dhigay raafic ibni sinaan anahu aslama waa islaamay ayb wa abat imra'atuhu naagtiisiina waa diiday an tuslima inay islaamto fa jaa-a bnun lahaa wiil ayaa yimid iyada ay u sugnaaday sagiirun oo yar lam yabluq aan qaan gaarin laakiin mumayiz ah faajlasa nabiyu sal l l slam alaba nabiga aabihii buu fariisiyey haahunaa meeshaan walumma hooyadiina haahunaa meeshaan uma khayarahu dabadeed waa door geliyey faqaala cunugii faqaala nebigana wuxuu yidhi allahuma hadihi ilaahu hanuuni fadahaba ilaa abiihi aabihii xaggiisa ayuu aaday markaas cabdulxamiid ibnu salamahan ibnu xajar tahdiibu tahdiibka wuxuu ku yidhi rawaddaara warawa daara quطniyu xadiiثa min dariiqihi waqaala cabdulxamiid ibnu salama waabuuhu wajadduhu laa yucrafuun halkaasuu maray zaylici nasburaayaha isaga wuxuu yihi wahadihi riwaayaatu laa tasixu riwaayaadkan ma ansaxayaan lianna cabdalxamiida bna salama wa abaahu wajadahu laa yucrafuun atalkiiska atalkiis alxabiirka ibnu ibnu xajar isaga waxaa ku dhacay qaala bnu lmundir wuxuu yihi laa yuhbituhu ahlu naqli culimada xadiidkan ma sugaan fii isnaadihina maqaalun baa ku jiro ibnu xajar wuxuu yihi fii isnaadihi ikhtilaafun kahiir xadiidka isnaadkiisa khilaaf badan baa ku jira wa alfaadun mukhtalifa ayaa ayuu leeyahay ibnulqataanna wuxuu rajaxay riwaayata cabdilxamiid ibni jacfar ayb marka xadiidka marka dacfigaas ayaa ku jiray iyo sidaas baa marka ikhtilaafkaas baa ku jiray waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan in ilmaha la door gelinayo waalidkiis xaaladaha marka ilmuhu marka uu dhowr sunno ayaa nebiga ka soo aroortay oo mas'aladan ku tacalluqdo cunugu haddii uu cunug yar yahay uu yar yahay waa kii nebiga hooyadiis ku yidhi anti axaqu minhu adaa uga xaqnimo badan aabbihiis maa lam tankixii intaadan guursanin haddaad nikaaxsato oo nin kale nin aada guursatid waa kaa soo wareegi marka xadaanada hooyadaa ku xaqle intaynan nikaaxsanin ee taas waa marka suuro wa suurada kalena waxay tahay cunugu haddii uu cunug weyn oo mumayis uu yahay xoogaah wax kala sooci karo hooyadii aabbaha kee rabtaa in la dhaho isaga dhexda la dhigo oo kala aad la dhaho haddii mid uu aado kaasaa la siinaa haddii maanic ounan ku qumin oo ka manciyo xadaanada ilaa xadaanadii waxaa dhici karta qofka inuu yeesho laakiin wax u diido in la helo oo maanic ou imaadana waa dhici kartaay xaaladahaasa marka ayaa kasoo kala arooray marka xadaanada de mawaanicdeedana waxaa ka mid ah qofku haddii labada waalid mid uu gaalba yahay midna muslim yahay muslimkaas aa qaadanaya leanna xadaanada ilmaha wax looga fekero iimaanka ugu weyn haddii gaalkii la siiyo ou la tago ilmihii gaalowba ka dhigaana faasiqana waa la mid oo xadaano male isagana faasiq oo ninka uu xanaaneynayo waxaa loo shardinaya inuu cadli yahay qof isagiiba marka fisqi isaga dhex jiro ilmo ma loo dhiibayo gaalna warkiis badaa isaga soo ma kasin ayb marka hadda xadiidkan aabihii waa gaal aabihii waa muslim hooyadii waa gaal waa dhex dhigay daahir marka dacfigaasa marka xadiidkan yaa ku jira haddii kale waxay ahaa lahayd hadduu gaalka aado hooyada uu aado in la sii lahayo nebiga de ducadiisa isaga haddii xadiidka waaba saxiix la dhaho ducada nebiga in la aqbalayo waa ognahay laakiin qof kale say noqonayna ma loo dhiibayo qof gaala ilmo labada waalid haddii mid haddii uu muslim noqdo ilmahan labadooda waalid hadduu muslim yahay diinta ilmaha waxay ku raacaan kan muslimka ah labada waalid yacni mid hadduu gaal yahay midna muslim yahay ilmahooda maxaa lagu xukumaa adduunyada marka la joogo ilmaha yareer qabla albuluuq waa muslim labadooda hadba kii muslima unbaa loo nisbeynaa xaggiisuu diinta ka raaca ayb marka wixii sidaas ahay marka khatar in la geliya ma aha wbihi qala akbarana mxamed bn cabdilaclى qala xadaana khalidu qala xadaana bnu jurayji qala akbaranii ziyadu can hilaal bni usaamata can abi maymunata qaala bayna ana cinda abi hurayra maraan ahaa faqaala wuxuu yihi ina imra'atan haweeney jaaءat rasuul اllahi sal l slam nabigay u timid qaalat waxay tidhi fidaaka abi wa ummii hooyaday aabahay mid lagu furtaa tahaye zawjii ninkayga yuriidu wuxuu rabaa an yadhaba bibnii cunugayga inuu uu la tago waqad nafacanii waana i anfacay wasaqaanii waa i waraabiyey min bi'ri abi cinaba ceelkaas ayuu biyaha iyo iiga soo dhaamiyaa fa jaa-a zawjuhaa ninkeedii baa yimid wa qaala wuxuu yidhi man yukhaasimnii fi bnii cunugii aniga aan dha cunugayga yaa igula dooday fa qaala waxau yihi nabiga yaa ghulaamu wiilow haadaa abuuka kan waa aabbahaa wahadihi ummuki wahadihi ummuka kanna waa hooyadaa fakhud biyaddi ayihimaa shi'ta midkaad doonta gacantiisa qabso fa akhada biyaddi ummihi hooyadii gacanteedu ku dhegay hooyadai aabbuhu isku mid maahan dabcan faindalaqat bihi waa ila tagtay marka iyadaa hore u qaadatay hadda kuwan marka waxaa muuqata labadaba inay muslimiin ay yihiina muuqato kii hore laakiin si kale u ahaana ayb xadiidka yaxya bnu abi kathiir na waa wariyey can abi maymuuna can abi hurayrata bihi imaam axmed iyaa soo saareen cilalka wuxuu ku yidhi imaam axmed laa araa yaxyaa samicahu ila min hilaali bni usaama marka yaxya bnu abi kathiir iyo abu maymuuna hilaala udhexeeya can abi maymuuna ayb sheekh axmed shaakir isaga baxhi dheer kabacdi wuxuu yidhi hilaal can abi maymuuna can abi hurayrata fandurhu in shi'ta iyo kuwaan ay leeyihin marka hilaal waa ku jiraa meesha qaala baabu ciddati اlmukhtalicati haweeneyda iskhulucday ciddadeeda khulucana de naagtu inay dalaaqii inay ninka ka gadato oo markaa ay tiraahdo ifur waxaan ku siinaa marka meherkii baan ku celinaa ama lacag baan ku siinaa oo uu marka ciwad ku furo adalaaqu biciwadin waay khuluca ayb marka ciddat lmukhtalica say noqonee naagta isqulcday ciddadeeda wabihi qaala akbaranaa caliyun abu caliyin moxamed bn yaxya almarwasiyu qaala akbaranii shaadaan bnu cuhmaana aquu cabdaan qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa caliy bn lmubaarak can yaxya bni abi kathiiri qaala akbaranii moxamed bn cabdiraxmaan ana rubayica binta mucawid bni cafraa akhbarathu waxay u sheegtay ana haabita bna qays bni shamaas daraba imra'atahu haweeneydiisa inuu garaacay fakasara yaddaha gacanteeda uu jebiyey ayb riwaayadan marka de isaga inuu wax ku sameeyey tilmaamay awalna wax qul dabeecad iyo diin waxba uga sheegi maayay tiri wa hiya iyaduna jamiilatu bintu cabdillaahi bni ubay magaceeda marka dhowr siyaaloodaa loo sheegay jamiila waa la yidhi zaynab waa la yidhi maryam almaghaaliya waa la yidhi yacni waxaa kaloo la yidhi xabiiba bintu sahal waa la yidhi daahir marka xabiiba bintu sahal iyo middan laba inay kale yihiin oo laba waaqaca ay kale yihiin laakiin jamiila iyo zaynab iyo maryam isku mid uun inay yihiin oo qaarna ay alqaab yihiin kuwana ay yihiin magacyo siyaalkaasu ibnu xajar sheeg sheegay fa ataa akuuhaa walaalkeed ayaa yimid yashtakiihi ilaa rasuuli llahi sala ll ly slam isagoo nebiga uga dacwoonayo fa arsala rasuulu llahi sala ll ly slama ilaa haabitin ayuu diray u cid diray faqaala lahu wuxuu ku yidhi khudi ladii lahaa waxay leedahay qaado calayka adiga korkaaga ay ku leedahay oo meherkii wakhalli sabiilahaa jidkeedana bannay qaala wuxuu yidhi nacam waa yeelah fa amarahaa rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu amray an tatarabasa inay sugato xaydatan xayd waaxidatan hal ah wa talxaqa biahlihaa ehelkeedana ay saas ku aaddo marka ciddatu lmukhtalica xadiidkan muxuu sheegay hal inay tahay hal xayd xadiidka soo socdana ibnu xajar isnaaduhu jayidun buu ayuu ayuu leeyahay isna saasuu tilmaami doonaa marka meeshaas haddii naagta mukhtalicada ciddadeeda ay hal xayd tahay halilkhulcu dalaaqun ow faskun mas-aladaas halkan ma ku xirnaanaysaa qaaraa ku xiray culimada oo waxay yidhaahdeen mar haddii ciddo looga dhigay hal xayd waxay ku tusee khulucu inuu fasakh yahay ee uunan dalaaq ahayn laakiin wax isku xiran ma aha labadaas isagoo dalaaq ah ayaa haddana ciddadiisu shaaricu uu kala bedeli karaa ciddatu dalaaq iyo wuxuu kala bedeli karaa waxaan ujeedaa ciddatu dalaaqi biciwadin iyo ciddatu dalaaqi bigayri ciwadin shaaric waa kala bedeli karaa isagoo dalaaqnimadeedana aan la diidin ee iyadoo kalena waa la haayaa mithaalkeeda oo naagta marka laga la furo iyadoon loo galmoonin ciddo ma laha wax ciddo a ma laha haddii inta haddii laga dhintana haddii inta laga dhinto iyadoon loo galmoonin laga dhinto afar bil iyo tobanay tirsaneyn oo ciddatulwafaad waa gele ixdaad iyo waa laga rabaa marka haadaa firaaqun wa haadaa firaaqun labada waa firaaq haddana ciddada waa lagu kala geeyey umuurahaas marka umuur sharciga un looga qaadanayo soo ma garanin imaam axmed isaga madaahibta isaga wuxuu ku tegay mashhuurna agtiisa waxaa ka ah khulucu inuu fasakh yahay haddana ciddada wuxuu ka dhigay ciddatulkhulci saddex qar'i ayuu ka dhigay fiiri marka isagoo fasakh u arko haddana ciddatu dalaaquu siiyey yacnii agtooda marka culimada dalaaqa iyo fasakha xagga ciddada waa ku kala bedelnaa karaan isku midna waa ku noqon karaan soo ma fahmin meeshaas qaarna marka iyaga waxay yidhaahdeen sababta hal khulci loo hal xayd looga dhigay waxay tahay maadaama ninka uunan ku noqon karin naagta naagtu hadday iskhulcdo oo lacagteeda baxsa bixiso furiinkii ninkii ciwad ama lacag uu ku furo wax uu ku leeyahay ma laha oo rajco kuma laha maadaama ninkaani rajcaba uunan ku lahayn bara-atu raxim keliyaa la rabaa bara-atu raximkana hal xayd waa ku xasilaayay dheheen qoolo kale iyaga markaa laakiin bikhilaafi waxay yidhahdeen dalaaqa caadiga ah oo rajciga ah ninku hadduu naagta furo dalaaq rajciga uu ku leeyahay saddex qar-i maxaa loo gaarsiiyey saddex qar-i waxaa loo gaarsiinaya ninka fursad in looga dhigo bal inuu soo laabto oo naagtiisii iyo reerkiisii bal uu ku noqdo kan laakiin reer uu ku noqonayo maba lehba ila naagti waa baa-intay maogtahay baynuuna suqra ayaa ku dhacday laakiin sheekh maxamed alamin shanqidi arrintaas waa diida wuxuu leeyahy arrintaas dalqadda saddexaad hadday naagta ku dhacdo dalaaqa baa-inka rajco male saddex qar'i bayna tirsaneen naagta ninkaas fursad oo ugu noqdana iyadoon jirin ayaa haddana bara-atu raxam keliya hala fiiriya lama dhihin uu leeyahay isaga marka arrintan wuxuu ka dhigay sheekh shanqiidi arrin uun shaaricu la yimid oo sideeda loo raa loo raacayo ciddatulmuqtalicana hal xaydaa laga dhigaa ciddatu cidda dalaaqa kale oo biduuni ciwadkaana waa saddex qari isaga saasuu isa iska maray leanna axaadiidtan hadday ansaxeen lagama tegi karo ma laga boodi karo jumhuuru ahlilcilmi laakiin waxay qabaan saxaabada iyo taabiciinta sida tirmidi uu sheegay jumhuuru ahli اlcilmi cidat lmuqhtalica saddex qar-i waayo ciddatuhaa ciddat طalaaq marka xadiidkan qaar ayagu aan saxiix yeelaynin qaar daciifinayo iyo qaar waa saxiix dhahayo oo laakiin marka iyagu murajaxaad iyo waxyaabo markaas kala sheeg sheegayo laakiin laa talaasuma bayna alfaski wabayna anaq wabayna alnaqsi fi lciddati wax talaasum labada ayay kala dhexeey wabihi qaala akbaranaa cubaydullaahi cubaydullaahi bnu sacd bni ibraahima bni sacdin ayb usuusha qaar cabdullaahi baa ku taal qaarna cubaydullaahi cubaydullaahi baana sawaab waayo cabdullaahi bitakbiir akhaa cubaydillaahi bukhaari maane lam yarwi canhu hayru bukhaari unbaa ka wariyay kuwan kale kama warinin marka cubaydullaahi waay ninkan wa bihi qaala akbaranaa cubaydullaahi bnu sacdi bni ibraahima bni sacdin qaala xadaanaa cami qaala xadaanaa abi can ibni isxaaqa qaala xadaanii cubaadat bnu lwaliid bni cubaadata bni saamit can rubayc binti mucawidin qaala qultu lahaa waxaan ku idhi xadiiinii ii sheeg xadiidaki xadiidkaaga qaalat waxay tihi ikhtalactu min zawjii ninkaygan iska khulcay uma ji'tu cuhmaana ayaan u imid fasa'altuhu waan su-aalay maada calaya min alciddati maxaa korkayga oo ciddo ah faqaala wuxuu yidhi laa ciddata calayki ciddo korkaaga ma ahaanin ilaa an takuunii inaad ahaanaysa ma ahane xadiidata cahdin bihi mid yacnii waqtigiisu kugu dhowaa yacnii hadduu yacnii kuu galmooday oo yacnii aada isla joogteen markaa unbaad ciddo leedahay fatamkuhii waa nagaanaysaa xataa taxiidii xaydatan ilaa aada xayd xaysho hal xayd qaala wuxuu yidhi wa ana mutabicun fii dalika waxaan arrinkaa anugu ku raacayaa mid ku raacayaan ahay qada'a rasuulillahi sal ly slam nebiga qadihiisa fii maryama almaqaaliyata uu ku xukumay almaqaaliya marka maryam iyada lafteeda waay haweentii thaabit waay cabdullahi bn ubay ayaana dhalay iyada marka maryam iyo xabyacni jamiila iyo intaba waa la dhahay min bani magaal way khasrajiyiintu qolo noocaas waa ku jiraan kaanat taxta thaabit bni qays bni shamaas bay ahayd faاkhtalacad minhu waa iska khulucday qaala baabu ma stuniya min cidat اlmuطalaqaat wixii laga soo reebay oo lasoo reebayoo haweenka la furay ciddooyinkooda ah وbه qال أخبرnا زكريا بن يحyى وهuوa السجزي المacروف بkhayaaط السuنة dadka أهlu sunada karfanta u toli jiray khayaaط الsuنa loo bixiyey marka qال أخبرnا إسحاq بن إبراهيم qال أخبرnا علي بن الحuسين بن واqد وهو المrwزي صدوq يhم qال xdثnي أbي qال أنbأnا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في qwله ma ننسخ من آية أو نuنسha نأتي بخyر منها أو مثلhا نسkay aayadu tilmaamay وqاala wxuu ala yihi وإda bdlna آية مkاna آية والlah أعلم بma ينزل الآية وqاala alه wxuu yihi يمxو الlah ma يشhاء ويثبت وعindه أم الkتاab intaas wx u keensaday in naasikh iyo mansuuq ay jiraan oo aayadaha ilaahay kuwa doonana ou nasakhaayo kuwo kalena uu ku nasakhaayo fa awalu maa nusikha min alqur'aani qur-aanka xaala uu ka mid yahay wuxuu ugu horreeyo la nasakhay alqiblatu qiblada wa qaala wuxuu alla yidhi waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quruu kuwa la furo waxay suganayaan saddex qar-i saddex jeer inay daahir xayd ka noqdaan wa qaala wuxuu alla yidhi warka walmudallaqaatu maxaa ka muuqda cumuum siiqada cumuumkana waa maxay asha meesha ku jirto ismuljamci oo alla geliyey waay cumuumuu keena wa qaala wuxuu alla yidhi wallaa-ii ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna halaathatu ashhur aayaddan iyadana marka qeyb ayay ka saartay oo awal waxay ahayd wax naag kastoo la furo saddex qar-i ayaa ciddo u ah waxaa laga soo saaray kuwa aan xaydkaba helin kuwa xaydka aan helin ayaga saddex bilood oo caadi ah bay tirsanayaan ka-anamaa marka cumuumkii hore wax laga soo bixiyey lianna middaan aan xaydin haddii la furo walmudallaqaatu waa ku dhaboobay waa soo gelaya iyadan waa laga soo bixiyey marka wallaa iya ismi fanusikha min dalika kaagaa ayaa laga nasakhay faqaala wuxuu yidhi alleh huma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min cidat tactaduunaha yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati haddaad naagaha mu'minaadka nikaaxsataan huma طallaqtumuuhuna aa furtaan min qabli an tamasuuhuna intaydnan taabanin famaa lakum calayhina min cidatin korkooda wax cidda a kuma lihiin naagta haddii inta la guursado iyadoon loo galmoonin la furo ciddo ma laha mar haddii iyadoon loo galmoonin la furay walmudallaqaatu ma soo gelaya mise ma soo gelayso hawaa soo gelaya leanna waa la furay haddana suuro kale waayo oo cumuumkii walmudallaqaatu laga reebay waxaa laga reebay kuwa aan loo galmoonin ayaga ciddo ma laha layidhi kuwa xaydka aan ku dhicin ayagana waa laga reebay oo maxaa la yidhi saddex bilood oo caadi ah waxaa kaloo laga reebay kuwa uurka uurka leh wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna naagta iyadoo uur leh haddii la furo walmudallaqaatu waa iska soo gelay naftirkeeda mar haddii ay marka soo gelayso mudallaqaadkii ay ku jirto hadday uur leedahay saddexdan qar-i ma-ana wax kalaa ciddo looga dhigay inay uurka dhigto oo ay dejiso ayb waxyaabahan marka naski ma lagu tilmaami karaa hadda waa cumuum iyo cumuum la takhsiisiyey un naskii hore caam maksuus ah ah marka ku kuwan dambena waa mua waa nusuus marka wax takhsiisinaysa marka salafka curfigooda laakiin takhsiis ulcaam iyo taqyiid ulmutlaqa iyo ayaga curfigooda naski waa u yaqaaneen nask bay u yaqaaneen waayo naska marka uu caam yahay afraad geli lahayd ayaa laga saara oo laga rafciyey aayadda marka iyada dhan lama koryeelin xukunkeeda ee qeyb ay aayaddu shamli lahayd oy qaadan lahayd baa laga soo saaray kasoo bixintaas marka min baabi naskhi curfi salaf oo qadiim oo jiro ahaa laakiin muta-akhiriinta ayagu waxay ku daraan min baabi lbayaan laa min baabi naskhi bayaankay ku daraan wlmuطalaqaatu cumuumkii ku jiray nusuustan kale way bayaan waa tafsiir iyo bayaan waayo kuwan dambe maahane waxba ma kor yeelayaanoo ma rafci maynan rafcinin ayb qaala baabu ciddat اlmutawafaa canha zawjuha naagta ninkeeda la oofsaday ciddada ay tirsanayso naagta markii ninkeeda uu dhinto nikaaxu laba ayuu ku baaba-aa laba laba furqo furqatun bixayaatin iyo furqatun bimowtin alfurqatu bilxayaati labaa loosii kala qaybiyaa furqatun bialaaqin alaaq inay ku kala tagaan ama inay ku tagaan ay ku kala tagaan faski fasakh ayb hadda marka furqadii oo mowtka uu keenayay ciddadii ka dhalanayso inta uga hadlaa وbه qال أخبرnا هناd بن سري عن وkيع عن شعبةa qال xdثnي حmayd بن نافع عن زينب بنت أم سلمة qاaلت waxay tihi qاaلت أم xبيبة سمعtu رsuuل الlhi صلى اه سلم yqul نبigu dhahayaan mql laa yxل لامرأة تؤmin bاللahi واليوم الآakhر uma xalaal ah تuxidu أn تuxida inay basaasato ay asaay saarato calىa meyitin mid dhintay dartiis fوqa ثaلaaثaةi أyaamin saddex maalmood ka badan إilaa calىa زawji nin ma ahani arbacata ashhurin wa cashran afar bil iyo tobanay asay u qaadaysaa nin haddii uyo zawji marka ilaa calaa zawjin marka uu leeyahay zawj unbaa marka dhimashadiisa darteed ay u qaaday zawj marka naagtu iyada waxay doonto ha ahaato naagtu hadday doonto mid loo galmooday ha ahaata mayaynan ahaanin wahaakada ayb marka afar bil iyo toban waayo marka ciddat lmutawafaa canha wabihi qaala abaranaa ilaa inay uur leedahay maan isagana ka hadli doona taas wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdilacla qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbat can xumayd bni naaficin can zaynaba qultu can umihaa hooyadeedaa aan ihi qaala nacam haabuyi ana nabiya sal l slam su-ila can imra'atin ayaa la su-aalay tuwufiya canhaa zawjuhaa ninkeeda la oofsaday fakhaafuu calaa caynihaa isheeday u cabsadeen ama isha ka dhacdaabay is dheheen ana ataktaxilu ma indha kuulanaysaa ala su-aalay marka faqaala wuxuu yihi qad kaanat ixdaakuna middiin waxay ahayd tamkuhu fii beytihaa gurigeeda inay ku nagaanaysay fii shari axlaasihaa alaabteeda dulufowday kuwa ugu xun dhexdeeda xawlan sanad dhan uma kharajat waa baxaysay ayb hal sana ka bacdi falaa maya ayuu yidhi marka arbacata ashhurin wacashran maya ziine iyo u dhowaan mayso afar bil iyo toban habeen tamkuhu arbacata ashhurin wacashran meesha marka fii shari axlaasihaa axlaas albeyt waxaa la yidhaha alaabta dulufowday oo guriga taalo yacnii dhar wasakh ah iyo wax dulufoobay ayay muddo sanad ah ku dhex jiri jirtay dhibkaas baa marka jiri jiray afar bil iyo toban maad qaada la-dihiin waa waaba la idiin fududeeyey sidaasaa la macnuhu u yahay wa bihi qaala akhbaranii isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariiru can yaxya bni saciid bni qays bni qahdin alansaariy wajadduhu qad adraka nabiya sal l slam uu soo gaaray can xumayd bni naaficin can zaynab binti umi salama can umi salamata umi xabiibata qaalat jaءat imra'at ila nabiy sal l slam ay u timid faqaalat waxay tihi ina bnatii gabadhayda tuwufiya canhaa zawjuhaa ninkeedaa laga oofsaday wa inii akhaafu calaa caynihaa baan uga cabsanaa afa akxuluhaa ma u indhakuulaa qaala rasuulu lah sal l slam qad kaanat ixdaakuna tajlisu xawlan sanaday fadhinaysay wainamaa hiya arbacata ashhurin arbacatu ashhurin wacashraa afar bil iyo toban waayo un midaan faidaa kaana alxawlu sanad markii uu ahaado kharajad way baxaysay waramad waraa'ahaa gadaasheeda waxay ku tuuraysay bibacratin digo intay soo bixiyaan bay digo ayay tuuraysay marka horteeday digo ku tuuraysay ama gadaasheeda marka afartaas bil iyo tobankaas in ciddadeedu tahay indhakuusha marka ziinaday ka mid tahay ma marsanayso naagta wbihi qala akbarana mxamed bnu bashaar qala xadaana cabdulwahaab qala samictu yaxya qala samictu naafican yaquulu can safiyata binti abi cubayd anaha samicat xafsata binta cumar zawja nabiy sal l slam ay maqashay can اnabiy sal l slama qaala laa yaxilu limra'ati tu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir tuxidu calى mayitin fawqa halaaثin ila calى zawjin fainaha tuxidu calayhi arbacata ashhuri wacashraa wbihi qala akbarana cabdالlahi bnu صbax qala xadaana mxamed bnu sawa qala akbarana saciidu can ayuba can naaficin can safiyata binti abi cubaydi can bacdi aswaaji الnabiy sal ll slam wacan umi salamata ana اnabiya sal l slama qaal laa yaxilu limra'ati tuuminu biاllahi walyowmi اlآakhiri tuxidu calى mayitin akhara min halaaثati ayaamin saddex waa loo ogolyahay zawj heyrkiis inay saddex u basaasato waa loo ogolyahay ilaa calaa zawjin fainaha tuxidu calayhi arbacata ashhuri wacashraa afar bil iyo tobanay u basaasanaysaa wabihi qaala akbaranii moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qala xadaana sahmiyu yacni cabdاllahi bna bakrin qala xadaana saciidu can ayuba can naaficin can safiyata binti abi cubayd can bacdi aswaaji الnabiy sal l slm wahiya umu slma can الnabiy sal l slm naxwh qaala baabu cidat اlxaamili اlmutawafaa canha zawjuha naagta uur kale ee ninkeeda la oofsanaayo ciddadeeda caddaynteediiba u baab yahay ayib naagta uur kale ee ninkeeda laga oo yani uu ka dhintay maxay ku tirsanaya iyada wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu salamata walxaaris bnu miskiin qira'atan caleyhi waana asmac walafdu limuxamedin qaala ahbarana bn اlqasim can maliki can hishaam bn curwata can abihi can ilmiswar bni makrama ana subaycata alaslamiyata subayca nufisat waa umushay bacda wafaati zawjihaa ninkeeda dhimashadiisa kadib bilayaalin habeenno faja-at rasuul اllahi sal l slam nabigay u timid fasta'danad waxay ka idin dalbatay an tankixa inay guursato faadina lahaa waa u idmay fanakaxad meeshaa marka waxaa laga qaadanaa hadday naagta laga dhintay uur leedahay wadculxamli bay ku tirsanay ama ha u badnaado ama ha u yaraado wabihi qaala akbaranaa nasru bnu caliy bni nasrin can cabdillahi bni dawuuda wahuwa alquraybiyu can hishaam bni curwata can abihi can ilmiswar bni makhrama ana anabiya sal l slama amara subaycata ayuu amray an tankixa inay guursato idaa tacallat min nifaasihaa nifaaskeeda hadday ka kor noqoto marka nifaasku isaga dhiigga intay ku jirto ma cidday ku jirtaana maya mar haddii cunugu uu soo infisaalo oo iyada uu ka soo baxo uu ka soo dhammaado hadday laba mataano yihiinna midka dambe uu ka soo dhammaado ciddadii waa waa bis waa dhammaatay caqad nikaax waa u qabsoomi karaa waawaa caqadku waa dhacaa laakiin ninkeedaas guursaday uma galmoo karo waa dhiiggiyaa ka socdo nifaas ayb marka dhiigga uun marka galmada iyo calaaqa la yeelana ma ahane caqadku isaga calaaqa lama laha waa iyadoo nifaaskeeda qabto waa la meheri karaa ee waxaa ciddadu ku dhammaanayso waa wadcu lxamli wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna waayahay wabihi qaala akbaranii moxamed bnu qudaamata qaala akbaranii jariirun can mansuurin can ibraahima can اlswad can abi sanaabil waa ibni backak qaala wadacat subaycatu xamlahaa uurkeeday dhigtay bacda wafaati zawjihaa marku dhintay waa sacd bnu qawla ayaa qabay bihalaaثatin wacishriina aw khamsati wacishriina leyla saddex iyo labaatan ama shan iyo labaatan habeen falamaa tacallad markay kor noqotay tashawafat lilaswaaj waxay markaa yacnii rabootay niman yacni inay iska guursato ayay quu daraysay faciiba dalika calayha waa lagu ceebeeyey fadukira dalika lirasuuli llahi sal l slama loo sheegay faqaala wuxuu yihi maa yamnacuhaa maxaa ka celinaya qad inqadaa ajaluhaa waqtigeedii waa dhammaaday ciddadeedii waa dhammaatay wabihi qaala akbaranaa maxamuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu dawuud qaala xadaanaa shucbatu qaala akbaranii cabdurabbihi bnu saciidin qaala samictu abaa salamata yaquulu ikhtalafa abuu hurayrata wabnu cabaas ayaa dooday fi lmutawafaa canha zawjuhaa naagta laga dhintay idaa wadacat xamlahaa uurkeeda hadday dhigto qaala abu hurayra wuxuu yihi tusawaju waa la guurina wa qaala bnu cabaasin abcad alajalayn tantadiru waxay sugaysaa abcad alajalayn labada waqti mid ka fog hadduu uurka fog yahayna uuraa loogu tirinaa hadday afarta bil iyo tobanka fog tahayna afarta bil iyo tobanka abcadulajalayn saasaa laga wadaa oo maalan naagtii waa laga dhintay iyadoo saddex biloodoo uura leh lix bilood waa joogay ilaa ay ka dhasho haddii ay na yacni iyadoo bil udh bishii sideedaad iyadoo maraysaa ninkii dhintay afar bil iyo tobanay qaadanaya hadba inta dhimanaa la fiirinaa midda badan afar bil iyo toban iyo yacni xamliga dhigiddiisa tii badanaa waqti looga dhigaa ayb ay tantadiru abcad alajalayn ayay suganayeen ayuu yidhi fabacaduu ilaa umi salamatay u direen faqaalat waxay tihi twufiya zawju subayca fawaladat bacdahu gadaashiisay dhashay bacda wafaati zawjiha bikhamsata cashara nisfi shahrin bil barkeed qaalat fakhadabahaa rajulaani laba ninaa soo dooneen faxadat binafsihaa nafsadeeda waxay la dhigtay ilaa axadihimaa midkood falamaa khashuu markay ka cabsadeen an taftaata binafsihaa nafsadeeda inay gaar u maamulato oo aynan cidnaba la xagelinin qaaluu waxay yidhaahdeen inaki laa taxilliin adiga ma xalaal noqonaysa waxaa kuu dhiman weliba kan yiri waa midka kale kii ay ka tagtay ayaa sheekadaas keenay bani aadamku wax isaga ou rabo mar walba yani waxba u raaraadi u raadina dabcan faindalaqtu ilaa rasuuli llahi sala ll ly slama nabigaan u tegay bay tihi faqaala wuxuu yihi qad xalalti waa xalaalowday fankixii man shi'ti qofkaad doonto guurso wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu salamata walxaarif bnu miskiin qira'atan caleyh wa ana asmac walafdu limuxamedin qaala abaranaa akhbaranaa bnu lqasim can malikin can cabdirabi bni saciidin can abi salamata qaala su'ila bnu cabaasin wa abu hurayra lisu'aala can ilmutawafa canha zawjaha wahiya xaamil qaala bnu cabaasin aakhira alajalayn aakhira alajalayni sugay waqaala abu hurayra idaa waladat faqad xallat haday dhasho waa xalaal noqotay fadakala abu salamata ilaa umi salama u galay fasa'alahaa can dalika ayuu su-aalay faqaalat waladat subaycatu alaslamiyatu bacda wafaati zawjiha binisfi shahrin bay dhashay fakhadabahaa rajulaani axaduhumaa shaabun waa kaas mid waa dhallinyaro walaakharuna kahlun kan kalena waa nin markaa germadoow afartan meelahaas iyo sii dhaafay faxadat ila shaabi kii dhallinyarada ahaa ayay ag dhigatay faqaala alkahlu waxauu yidhi kii weynaa lam taxlil ma adi ma xalaaloobin wa kaana ahluhaa dadkeeduna waxay ahaayeen guyaban kuwa maqan farajaa wuxuu rajeynayay midka weyn idaa jaa ahluhaa dadkeeda hadday yimaadaan an yu'hiruuhu bihaa inay isaga u doorayaan oo ka kale marka waxuu islahaa dadka ciddaa kula jirta islahaa fajaaءat rasuul اlahi sal ly slam ay u timid faqaala qad xalalti fankixii man shiئti wabihi qaala akhbaranii mxamed bn cabd llahi bni baziic qaala xadaanaa yaziidu wahuwa bnu zurayc qaala xadaanaa xajaaju qaala xadaanaa yaxya bnu abi kahiir qaala xadaanii abu salamata bn cabdالraxman qaala qiila libni cabaas ayaa waxaa lagu yihi fi imra'atin haweeney wadacat bacda wafaati zawjiha bcishriina leylatan labaatan habeen ayasluxu lahaa an tazawaja inay guursato ma u suuban tahay qaala laa maya ilaa aakhira alajlayni in la gaaro maaha qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi haddaan abu salama ahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu leeyahay wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna abu salama markaan dhahayo ee aayaddan ka waran qaala wuxuu yihi inamaa dalika kaagaasi fi dalaaqi waayo ibnu cabaas marka wuxuu yihi arrinkaa waa furiin faqaala oo alfurqatu bilxayaati oo dalaaq waayu halkaasuu dejiyey ibnu cabaas faqaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi meesha joo ana maca bni akhii aniga waxaan la jiraa buu yidhi wiilkan yacni walaalkay wiilkiisa yacni wiilkan yarka adeerka aan u ahay yacni abaa salamata u jeedaa adeernimada waa iska ixtiraam fa arsala gulaamahu kurayban ibnu cabaas marka ghulaamkiisii kurayb ayuu diray faqaala wuxuu yidhi iiti uma salamata u tag fasalhaa hal kaana hada sunnatan min rasuuli illahi sal l slam arrintaani sunno nebiga xaggiisa ka ahaatay ma jirtaa fajaءa waa yimid faqaala wuxuu yihi qaalat waxay tihi nacam sumaycatu alaslamiyatu wadacat bacda wafaati zawjiha bcishriina leyla faamarahaa rasuulu llahi sal l slam an tazawaja wa kana abu sanaabil fi man yakdubuhaa abu sanaabilna dadkii doonayuu ka mid ahaa meeshaan marka waxaa laga qaadanaya masaa-isha diiniga in laga doodi karo waxaa laga qaadanaa haddii nas uunan haynin imaamka ijtihaaduu sameynaa ijtihaadkiisaas inuu naska waafaqana waa dhici kartaa inuunan waafaqinna hadhow way dhici kartaa waxaa kaloo laga qaadanaa haddii la doodo dadka ahlucilmiga oo dadka wax dhaamo in la su-aalo labada qof is qofkii cilmi lagu tabaaya in la su-aalo waayo umu salama ayay ayay utayaa ayaa hadda su-aashii loo bandhigo la su-aalay wbihi qala akbaranaa qtaybaة qala xadaثna leyث can yaحya can sulayman bni yasaarin an aba hurayrata wbna cabaasi waaba slmta bn cabdالرaحman tadakaruu cidaة اlmutawafaa canha zawjuha alxaamila waxay mudaakareeyeen naagta laga dhintay ee uurka le cidadeeda tadacu dhigayso cinda wafaati zawjiha oo yani dhalayso ninkeeda dhimashadiisa agteeda markuu dhinto xer kadibba dhalayso balka marka meesha masaa-isha cilmiga in laga doodo arrintaasna ma ahan uqluudaadkii nebigu uu reebay ma aha hadda waxaan dhicin iyo ma ahan ama wax dhiciddeeda culays tahay ma ahane waa masaa-il fiqhi ahoo marka yacni ay aada u badan tahayba inay dhacdo faqaala ibnu cabaas waxau yihi ibnu cabaas tactadu abcad alajale tactadu aakhira alajalayn waqaala abu salamata bal taxilu xataa tadac ilaa ay ka dhasho waa haday xiina tadacu dhe xiina tadacu markay dhasho waa xalaaloobi faqaala abu hurayrata ana maca bni akhi baan la jiraa faarsaluu ilaa umi salamata zawji nabiy sal ly slam faqaalat wadacat subaycat alaslamiyatu bacda wafaati zawjiha biyasiir faاstaftat rasuula اllahi sal ly slam faamaraha an tatzawaj meeshaas marka cali laftiisa masaladan abcad ulajaleynka uu qabay marka waa dhici kartaa masaladii marka de markaas waxaa daliilba ay u tahay cali macsuum inuunan ahayn waayo macsuumku ma og tahay qof aan khada'ba gelayninoo xataa ijtihaad aan khada' ku gelaynin oo to mar walbaba yacni waxa uu sheegayo ay yihiin wax nebi sheegay oo kale ay yihiin iyo sidaas ma ahan haddii cali uu sidaas yahay mas'aladan sidaan uma qaateen haddana kama noqdeen mar yani haddii masaa-il uu ka noqdeena waa jiri jireen waayahay wabihi qaala akbarana cabdulacla bni wasil bni cabdilacla qaala xadaثna yaxya bnu aadam can sufyaan can yaxya bni saciidi can sulayman bni yasaar can quraybin can umi salamata wamuxamed bni camrin yaxya bni saciid uu ku cadfanya can abi salamata can quraybin can umi salamata qaalat wadacat subaycatu bacda wafaati zawjiha biayaan faamarahaa rasuulu lahi sal l slam an tatzawaj wabihi qaala akbarana moxamed bnu salamata can ibni اlqasim can malikin can yaxya bni saciid can sulayman bni yasaar ana cabdallahi bni cabaas wa abaa salamata bni cabdiraxman ikhtalafaa fi lmar'ati tunfasu oo umulayso bacda wafaati zawjiha bilayaalin ninkeeda markuu dhinta kadib habeenno faqaala cabdullahi bnu cabaas aakhiru lajalayn waqaala abu salamata idaa nufisat faqad xallad fajaءa abu hurayrata faqaala ana maca bni akhi yacni abaa salamata bni cabdiraxman fabacثuu kurayban mowla bni cabaas ayay direen ilaa umi salamata yas'aluha can dalika fajaءahum waa u yimid faakbarahum anaha qaalat waladat subaycatu bacda wafaati zawjiha bilayaalin fadakarat dalika lirasuuli اllahi sal l slam fqala qad xalalti wbihi qala akbarana xuseyn bnu mansuur qala xadaana jacfar bnu cawn qala xadaana yaxya bnu saciid qala akbaranii sulayman bnu yasaar qala akbaranii abu salamata bnu cabdiraxman qala kuntu ana wabnu cabaas wabu hurayrata faqala bnu cabaas ida wadacat ilmarأaةu bacda wafaati zawjiha faina cidatha aakhiru اlajalayn qala abu salma faqultu ida wadacat faqad xallat wanqadat cidatahana waa go'day faqala abu hurayrata aqulu ma qala bnu akhi qala abu slma fbacثna kurayba ilى umi salamata yasأlha can dalika fajaءna min cindiha ana subaycata wuxuu nooga nooga keenay xaggeeda subaycata wufya canha zawjuha fawadacat bacda wafaati zawjiha bayaami faamaraha rasulu lahi sal ly slam an tatazawaja nabigu wuxuu arkay inay guursato marka ayuu amray wabihi qaala akbarana cabdاlmlik bn shucayb bn leyt bni sacdi qala xadaanii abi can jaddi qala xadaanii jacfar bnu rabicata can cabdiraxmaan bni hurmuz can abi salamata bn cabdiraxmaan ana zaynaba binti umi binti abi salma ahbarathu can umiha umi salamata zawji nabiy sal l slama ana imra'ata min aslama yuqaalu lahaa subayca layraa kaana taxta zawjiha fatuwufiya canha wahiya xublaa iyadoo uur le baa ayaa la oofsaday ninkii fakhadabaha abu sanaabil ibnu backak ayaa soo doonay faabad an tankixahu inay guursato waa diiday faqaala wuxuu yihi maa yasluxu laki an tankixii ma kuwa habboonaadi inaad guursatid xataa tactadii aakhira alajalayn ilaa aada tan ugu danbaysa aadaada gaarto famakahad qariiba min cishriina leylata uma nufisat waa umushay fajaءat rasuula اlahi sal ly slam faqaala inkixii bihi qaala aqbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala aqbaranaa cabdالrazaaq qaala aqbaranaa bnu jurayjin qaala aqbaranii daawuud bnu abi daawuud bnu abi caasim ana abaa salamata bn cabdiraxmaan ahbarahu qaala baynamaa ana waabuu hurayrata cinda bni cabaasin id jaahu id jaaءathu imra'atun haweeney ayaa marka u timid faqaalat wufiya canha zawjaha wahiya xaamil fawaladat liadnaa min arbacati ashhurin bay ku dhashay min yowmi maata laga bilaabo maalinkuu dhintay faqaala bnu cabaas aakhiru اlajalayn faqaala abu salamata ahbar ahbaranii rajulu min asxaabi الnabiy sal ly slam ana subaycata alaslamiyata jaءat ilaa rasuuli اllahi sal ly slama faqaalat tuwfiya canha zawjaha wahiya xaamil fawaladat liadnaa min arbacati ashhurin faamarahaa rasuulu llahi sal ly slam an tazawaja qaala abu hurayrata waana ashhadu calaa dalika ana taasaan marqaati ka ah wbه qال أخbrna yunس بن cبdالأعلى qال xdثna بن وهب qال أخbrnii yunس عن بن شhهاaب أن cbayd الlh بن cبداللahi xdثه أن أbah katba إlى cmر بن cبداللahi بن الأرqم الزهري yأmrه أn ydkla عlى سبيcةa بنت الxاrث الأسلمية faysأlha ou su'aalo عan xadيiثiha وعma qala laha rasuul الlahi صلى اه ل sلم حيina اstftتهu fakatba cmر بن cبdاللahi إlى cبdاللahi بن cتبة ayuu u qoray يخbirhu أna سبيcةa أخbaraته markaan iyadaaba warinaysa xadiidka annahaa kaanat taxta sacdi bni khawla ayay ahayd wa huwa min bani caamir bni lu-ay wa kaana miman shahida badran fatuwufiya canha zawjuhaa ninkeedaa laga oofsaday fii xajati lwadaac wahiya xaamil falam tanshab an wadacat xamlahaa bacda wafaatihi falamaa tacallad min nifaasihaa markay ka kor noqotay tajamalat lilkhutaabi dadkii doonayay isku qurxisay fadakala calayha abu sanaabil ibnu backak rajulu min bani cabdiddaar faqaala lahaa wuxuu ku yidhi maa lii araaki mutajamilatan maxaan kuu arkaa inaad isqurxinaysid lacallaki turiidiina annikaax inaad rabtaa laga yaabaa inaki wallaahi maa anti binaakixin ma tihid xataa tamura calayki arbacatu ashhurin wa cashraa ilaa ay afar bil iyo toban kusoo marto qaalat subaycatu falamaa qaala lii dalika jamactu calaya hiyaabii dharkan isku riday xiina amsaytu faataytu rasuula اllahi sal l slam fasa'altuhu can dalika faaftaanii banii qad xalaltu inaan xalaaloobay xiina wadactu xamlii markaan dhigay wa amaranii bitaswiiji in badaa lii wuxuuna ay amray inaan guursado hadday sidaas aniga ii muuqato bihi qaala ahbaranaa moxamed bnu wahbin qaala xadaanaa moxamed bnu salamata qaala xadaanii abu cabdiraxiim qaala xadaanii zayd bnu abi unaysata can yaziid bni abi xabiibin can moxamed bni muslimin الzuhriy anahu kataba ilayhi yadkuru ana cubayd allahi bna cabdillaahi xadatahu ana zufara bna aws ibn alxadahaan annasriy xadatahu ana abasanaabil ibni backak ibni sabaaq qaala lisubeycata alaslamiya ayuu ku yidhi laa taxilliina xataa tamura calayki arbacatu ashhurin wacashraa aqsa alajalayn labada waqti kan dheer faatat rasuula اllahi sal l slam ay u timid fasa'alathu can dalikay su-aashay fazacmat ana rasuula اllahi sal l slam aftaaha waxay sheegtay marka nebigu inuu u fadwooday an tankixa inay nikaaxsato idaa wadacat xamlahaa hadday uurkeeda dhigto wa kaanat xublaa fii tiscati ashhurin sagaal bilooday ahayd markaa bishii sagaalaaday ku jirtay xiina tuwufiya zawjuhaa markay ninkeeda la oofsaday wa kaanat taxta sacdi bni khawlata ayay ahayd fatuwufiya fii xajati اlwadaac maca rasuuli illahi sal l slama yaa yani xajatu lwadaaci baa nebiga maciisa ayaa isaga la oofsaday nebiga uu la socday markaas fa nakaxat fatan min qowmihaa bay guursatay xiina wadacat maa fii batnihaa caloosheeda wixii ku jiray markay dhigtay wa bihi qaala akhbaranaa kahiiru bnu cubayd qaala xadaanaa moxamed bnu xarbin can izubaydiyi can izuhriyi can cubaydillahi bni cabdillaahi ana cabdallahi bna cutbata kataba ilaa cumara bni cabdillahi bn alarqam azuhriy anahu an idkul ey udkul gal calaa subaycata bint alxaarith alaslamiyti u gal fasalhaa soo su-aal camaa aftaaha rasuulu llahi sal l slam wuxuu nabigu ugu jawaabay fii xamlihaa uurkeeda qaala fadakla calayha cumar bnu cabdillaahi ayaa u galay fasa'alahaa faahbarathu anaha kaanat taxta sacdi bni qawla ayaa qabay wa kaana min asxaabi rasuuli illahi sal l slama miman shahida badran buu ahaa fatuwufiya canha waa la oofsaday fii xajati lwadaac baa la oofsaday fawaladat qabla an tamdiya lahaa arbacatu ashhurin wa cashra afar bil iyo toban intaynan dhammaanin ayay dhashay min wafaati zawjiha laga joogo falamaa tacallad min nifaasiha dakala calayha abusanaabila usoo galay rajulu min bani cabdidaar fara'aaha mutajamilatan buu arkay faqaala wuxuu yidhi lacallaki waxaa laga yaabaa turiidiina nikaaxa inaad rabto qabla an tamura calayki intaynan ku soo marin arbacatu ashhurin wa cashra arbacatu ashhurin wa cashra qaalat waxay tihi falamaa samictu dalika min abi sanaabil markaan ka maqlay ji'tu rasuula اllahi sal ly slam nabigan u imid faxadadtuhu xadiidii sheekadaydan u sheegay faqaala rasuulu llahi sal ly slam qad xalalti xiina wadacti xamluki xiina wadacti xamlaki uurkaaga markaad dhigtaad baxalaalowda wabihi qaala ahbaranaa mxamed bn cabdillah cla qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa bnu cawn can muxamedin qaala kuntu jaalisan fii naasin ayaan dhex fadhiyey bilkuufati min fii majlisi lilansaar majlis ansaari joogta cadiimin oo weyn fiihim cabdiraxmaan bnu abi leyla oo ku jiro fadakaruu sha'na subeycata ayay sheegeen fadakartu can cabdillaahi bni cutbata bni mascuud ayaa waxaan ka sheegay fii macnaa qowli bni cawn xataa tadaca ilaa ay dhigto qaala bnu abi leyla laakina camahu adeerkiis laa yaquulu midla dalika ma dhahayo qaala farafactu sawtii codkan kor u qaaday waqultu waxaan idhi inii la jari-un haddaba wuxuu yidhi waaba dhiiranahay an akdiba calaa cabdillaahi bni cutbata cabdullaahi bni cutba inaan ku been sheego waaba yacnii anuu mid dhiiran inii la jari-un an akdiba calaa cabdillahi oo yacnii arrintaa ma sameynayo waay waa ka dhiiranahay inaan ninkaa aan ku been abuurto huwa fi naaxiyati alkuufa kuufa dhinaceedoona wax ka jooga ayb ayb falaqiitu maalikan malik bnu caamir ayaan la kulmay qultu waxaan idhi kayfa kaana bnu mascuudin yaquulu sideebuu ibnu mascuud dhahayay fi sha'ni subeyca qaala wuxuu yidhi qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi atajcaluuna calayha ataqliida adkaynta miyaad korkeeda yeelaysaan walaa tajcaluuna laha ruksata ruksadana ma yeelaysaan miya yani adkayntu waa maxay markaad tiraada abcad ulajalayn waa ku adkaysay yani afar bil iyo toban markay uur leedahay waqti yarna u dhiman yahay afar bil iyo toban iyadoo laba xaaladay leedahay marna ruksay haysataayo waa u fududdahay iyadoo sagaalkii bil ku jirto haddii laga dhinto hal bilaa u dhiman bis marna waa ku adag tahayoo haddii ay iyadoo bil uurkeed leh haddii ninku dhinto sideed bil ayay taagnaanayn marka wuxuu leeyahy midda adagna ma la rabtaan idinka midda fududna mak ma u diideysaan walaa tajcaluuna laha ruksata launzilat suuratu nisaai lqusraa suuratu nisaada gaaban waa suuratu dalaaquu ka wadaa waxaa la soo dejiyey labacda tuulaa suuratu nisaada dheer gadaasheeda yani wuxuu leeyahay marka suuratu nisaa alqusraa labacda tuulaa midda dheer gadaasheeda baqarow hadda ka wada midda dheer ila baqaray ku jirtaa arbacata ashhurin wa cashranta marka suuratu dalaaqaa dambaysuu leeyahay iyadana wa ulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ma la kala qaadin saas ay leedahay wabihi qaala aqbaranii maxamed ibnu miskiin ibni numaylata qaala yamaamiyun qaala ahbaranaa saciid bnu abi maryam qaala ahbaranaa muxamedun xaa wa ahbaranii maymuun bnu lcabaas qala xadaanaa saciid bn اlxakm bn abi maryam qala ahbaranii mxamed bn jacfar qala xadaanii bn shubrumata alkuufiy can ibraahim الnakhaciy can calqamata bni qaysin ana bna mascuudi qaala man shaaa qofkii doono lacantuhu waan la lacantama waa la waa la mubaahaloona waa la ninkii doono waa la mubaahaloona marka mubaahalada uma gaar ah masaa-isha caqiidada keliya hataa masaa-isha fiqiga waa gaarsii jireen culimada qaar sidaas maa unzilat ma la soo dejinin waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna ila bacda aayati lmutawafa canha zawjuhaa aayadda baqara ee arbacata ashhurin wacashran sheegaysa gadaasheeda unbaa la soo dejiyey idaa wadacat ilmutawafa canha zawjuha faqad xallad waa xalaaloowda wlafdu limaymuun wbihi qaala akbaranaa abu dawuud sulayman bnu sayf qaala xadaana alxasanu wahuwa bnu acyan qaala xadaana zuhayrun xa waakbaranii mxamed bn ismaaciil bn ibrahim qala xadaana yaxya qaala xadaana zuhayr bnu mucaawiyata qaala xadaana abu isxaaq can اlswad wamasruuqin wacabidata can cabdillaahi kuli ana suuraة الnisaء alqusraa naزlat bacda اlbaqara suuraة اlbaqara gadaasheeda inay soo degteen hada akhiruhu wallah aclam sal اllah wslm l